wasiirka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo yoogu helayayaan waxaanu kamid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee maamulka degmada marka iyo xaraga ku jiraan xafiiska guddoonka walbarashada degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose xafiis kunya ee koobaxda walbarashada ardayda iyo waalidiinta degmada marka ku helo doonaan dhammaan adeegyadii oon ku baahiyeen wasaaradda walbarashada koonfur galbeed onkoreen waliba munaasabada xarag jarku ku hadlay gudoomiyaha degmada marka cusmaan muuse
waxbarashada degmada taasoo nasiib ah u yeeshatay in muddo oo lix bilood ka hor la dhisay maanta xirajarkii maanta aad noogu imaada aa noo xira jartay aada u mahadsan tahay waxaan leenahay jirow wixii waxbarashada ka dhiman waxaan rabnaa inaa maxaa le naga saacida kaarnaa sida imiska oo kale oo dhibaato ka jirto inaa naga xalisid sidoo kale arrimaha baab oo maxaan leeyahay oo gareeda maanta ay hogaaminayso lixdii iskool oo dhina ee noolagu daran waa kaa cuseyna aduulaha yidhaah waa ognahay baahi badan oo degmooyin kale jiraan waa ognahay laakiinse annaga teenaan ka hadleynaa waxaan rabnaa in aad naga saacidid waxbarashada inta naga dhiman annagana insha allah waxaan rabnaa in waxbarashada kor a u qaadno maamulayaasha macalimiinta dhammaantood dad maanta heer waxbarasho u taagan waayo marka waxbarashadii laga soo gaaray dhinaga kale xildhibaan xuseen ali xaaji oo kumid ee baarlamaanka dowlada soomaaliya iyo wasaaradda walbarashadan ku mahadnagay dadaalkiioo ka biyahayaan ardayda deegaanada gobolka shabeellaha hoose waxaa waaye wasiirka magaalada magaaladiisii waaye in macnaa ii sheegoo dadkeed ay wax noqdaane mar walba diyaaru u yahay annagan magaaladeena waaye mar walba diyaara u nahay dadkan iyo deegaanadanba oo reer shabeellaha hoose khaasatan marka in macnaa ii sheego wax allaal wixii dowladnimada ay ka rabaan inay ka helaan annagaa wada taagan madaxweynaha rabaa inaa u mahad celiya madaxweyne cabdicaiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha waxaa ka go-an siyaasadiisa in koonfur galbeed ardaydeedna ay wax bartaan xuquuqad walba ay dadka ku leeyihiin dowladda inay ka heshaa ay ka helaan asigana haweenii maalintaas uu soo jeeda annagana garawaa ugu nahay waxaa kaloo farxad ii ah xafiiska waxbarashada degmada dhagax dhigeedana agoobjooga ah haddana xerag jarkeed agoobjoog ah maanta ilaahay baa mahaddaas kale ilaahay baana soo gaarsiiyey caafimaad noogu soo gaarsiiyey ilaahay maadaas kale isku duwaha iyo macnaa ii sheeg maamulka degmadow iyo dhammaan shacabweynaha xafiiskan idinkaa iskale dowladdu waa idin dhisti ma idinka macnaa ii sheeg ma qaadinays magaaladiinu ku yaalaa waxaa la rabaa xafiiskiin inaa ilaalsataan meeshii yar uu ka halaawo inaad samaysataan ka dambeyntii wasiirka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ibraahim aadan cali najaah ayaa ku hadlay muhiimada lagu leeyahy xafiiska guddoonka walbarashada degmada markaa maanta farxad kale noo tahay inaan xarig jarno xaruntii guddoonka waxbarashada degmada marka oo runtii bahdan waxbarashada ka haqabtiri doona dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin oo dhan sidaas la mid ah waa u mahad celinaynaa maamulayaasha iyo macalimiinta na soo dhaweeyey ee xaruntan nagu soo dhaweeyey iyo kulmadii aan halkan kula qaadanay oo ay warbixin naga siinayeen baahiyaha gaarka ah ee dhinaca waxbarashada gaar ahaan diiwaangelinta ardayda oo culaysyo fara badan laga sheegtay iyo warbixinta guud ee waxbarashada degmadanba ay naga siiyeen maamulayaashii iyo dadkii kale halkaa nagu soo dhaweeyey insha allahu tacaala waxaan u ballan qaadaynaa intaan annaga halkaan joogno mas-uuliyaddan uu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen noo idmaday oo ah in waxbarashada shacabka ee reer koonfur galbeed aan kor u qaadnana in baahiyooda aan wax ka qaban doono dadka deegaanadan marka iyo nawaaxigeeda ku nool ee dhinaca macalimiinta iyo maamulka ha ahaado iyo dhinaca kale ee arrimaha bulshadaba insha allahu tacaala shacabkan waxay mudan yihiin adeeg dhammaystiran